يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijka taariikhda falastiin ملتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا qaybtii hore waxaannu ku soo tilmaannay in diraasaynta taariikhda filistiin ay lama horaan u tahay qof walba oo muslim ah sidoo kalena ay waajib ku tahay in si wadajir ah loogu sacyiyo xoraynta dhulkaas si la mid ah sida wadajirka ah ee ay shisheeyuhu iyaguba isugu soo bahaysteen in dhulkaasi ay la haysiiyaan yahuudda xalqadan hadduu allaha awoodda lihi doono waxaannu ku soo gudbin doonnaa falastiin iyo cahdigii qadiimiga ahaa ee burunsiyada oo ahaa ka hor miilaadiyada ama dhalashadii nebi ciise calayhi salaam maadaama qaybtan ay tahay taariikh hore waxaannu isku howlaynaa inaan soo gudbinno xog muhiim ah oo leh masaadir iyo ilo sugan oo la isku hallayn karayo sidoo kale taariikhda aan ka hadlayno oo ah mid fac weyn oo wakhti dheer soo jirtay darteed waxaan adeegsan doonnaa habka soo koobitaanka si uusan barnaamijka inooga baahin xogtana aanay labadhac ugu noqon dhegaystayaasha oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horayn maadaama aannu tixidda qisada ka soo bilaabayno taariikh qadiimi ah waxaa la isweydiin karayaa inta ay la eg tahay muhiimadda ay leedahay diraasadda oo laga soo bilaabo taariikhdii ka horraysay islaamka badi dadka muslimiintiihi waxay ku kaaftoomaan taariikhda dacwada muxamediyada oo ka soo bilaabanaysa soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu xijiyo khulafadii raashidiinta ilaa dowladihii islaamka soo maray laakiin dhowr sababood oo kulmay waxay lama huraan ka dhigayaan in la diraaseeyo taariikhda ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam si gaar ah marka aynu ka warramayno qadiyadda falastiin waxaan dhammaanteen ognahay in rususha uu allaah soo diray ay ku baaqayeen hal caqiido oo ah in allaah oo keliya la caabudo lagana dheeraado shirkiga iyo daaquudka keliyana waxay ku kala duwanaayeen sharaa'icda ama axkaamta mar haddaanse diraasaynayno taariikhda falastiin ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay ka dhigan tahay diraasad aannu ku samaynayno rusushii uu allaah soo diray iyo qoomamkii loo soo diray ee ku noolaa falastiin in la barto waxna laga ogaado qisaska ummadihii soo maray kownka muslim iyo gaalba waxay keenaysaa in laga soo helo xujooyin hor leh oo sugaya xaqa islamarkaana suuragal ka dhigaya in dadka qaarkood xaqiiqooyinkaasi taariikheed ay ku kallifaan inay diinta islaamka qaataan waxaana tusaale loogu soo qaadan karayaa qiso dhex martay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabiga cadiy bnu xaatim ka hor inta aanu islaamin asheykh jaamaca maxamed cusmaan ayaana ka warramaya qisadaasi horta markaan dadka ugu yeedhayno dacwada ama qof dadka ilaahay ugu yeedhayno waxaa loo baahan yahay qofka isaga aynu u yeedhno waxa lagama maarmaan ah inaynu ognahay wuxuu ku sugan yahay oo aynu ogaano muctaqidku ku sugan yahay wuxuu aaminsan yahay arrintaa inaynu fikrad fiican ka haysanno ayaa fiican si aynu markaa xujajkii ku munaasibka ahaa ama adiladii ku saabsaneed ama arrintaa burinleyda aynu u adeegsanno taas waa arrin lagama maarmaan ah waxaa kaloo lagama maarmaan ah qofku inuu marka markaad rabto inaad dacwo ugu yeedho inaad akhlaaq fiican iyo dabicsanaan iyo iyo uu ka arko maarata wanaag ka arko oo aadan maarata si cunuf ku jiro iyo maarata iyo adadayg aadan wax ugu bandhigin laannu haddaad adadayg la timaado wuu kaa biya diidaya balan tusaale usoo qaadano rasuulkana kariimka sal alla alay wasalam siduu saxaabigii weynaa ee cadiy ibnu xaatim uu dacwada u gaadhsiiyey xaati markuu uu ka cararay nebiga ciidamadii muslimiintu ay soo galeen mandaq- mandaqaduu degaanaa waa kii cararoo shaam iyo nasaaradii shaam ka daba tegey meesha wuxuu kaga cararay gabadh walaashiis ah oo meesha uu kaga tegey ku dhaafay gabadhii iyada ahayd waxay ku dhacday dadkii la qafaashay bay ka mid noqotay muslimiintu ay qaateen ee masjidka nebiga la geeyey gabadhii iyada ahayd ayaa nebiga xoogaa isticdaaf ama beerlaxawsi u samaysay nebi allow maaragtay waalidkiina waa dhintay kii maaragtay iga mas-uulkaana wuu cararay ee maaragtay ii naxariiso ilaahay maaragtay ii naxariiso markaa nebigu sal salam si wanaagsan buu la dhaqmay gabadhii uu s- uu iska fasaxay uu sii daayey xorriyaddeeduu siiyey gaadiday ku baxduu siiyey dhar buu u gaday zaad eh, oo jidka kusii martay ayuu siiyey arrintii markay gabadhii xaatim gaadhay oo u sheegtay khayrkii aragtay iyo wanaaggii aragtay xaatim isagoo lugihiisa ku socda ayuu s- soo raadsaday rasuulka oo madiine ugu yimi taas waa akhlaaqdii qofka lagu soo jeedanayey iyo dacwada in loo gudbiyo si maaragtay qofka maaragtay usan ka didayn oo dabicsan oo akhlaaq fiican ka arko midda kale waa inaad xujooyinka qofka wuxuu ku sugan yahay waa inaad ogaato marka nebigu sala allahu alay wasalam wax badan buu ku ogaa nolosha cadiy ibnu xaatim wax badan buu ku ogaa su-aalihiisa ayaanu ka- ka ka arkaynaa Ah, cadiy ibnu xaatim wuu yimi isagoo soconayo lugeynay u yimi madiina soo aaday isaga nebiga masjidkiisa ugu yimi markuu yimina hadalkana dhex maray oo wuxuu nebigu leeyahay inuu wax badan ku ogaaba kuwa cad moogtahay nebigu wuxuu weydiinayaa war cadiyo miyaadan horta rakuusiyaan ahayn rakuusigu waa diin udhexaysa nas- eh, saabi- eh, diin saabia iyo diin nasaara udhexaysa oo madhab weeyaan oo baatila oo qaybna ka soo qaatay saabi'iintii qaybna ka soo qaatay nasaarada madhabkaasuu ku sugnaa nebigu wuxuu yidhi miyaadan rakuusiyaan ahayn wuu qiray arrintaa wuxuu kaloo weydiiyey qoomkaaga miyaadan eh, ka qaadi jirin waxla mirbaac oo markii qaniimo lasoo helo ama xoolo lasoo helo rubuc xoolaha rubucood adiga miyaa lagu qoondayn jirin intaan la qaybin waa qiray waxaasoo dhan markuu qiray nebigu sal slam wuxuu ku yidhi arrintaas wax- diintaada xalaal kumay ahayn xalaal kumay ahayn buu ku yidhi riwaayad kalena waxay sheegaysaa nebigu wuxuu ku yidhi ca- een, cadiy ibnu xaatim wuxuu ku yidhi yaa cadiyu aslam taslam markaasuu cadiy wuxuu leeyahy waxaan ku yidhi ina lii diinan anugu diin baan leeyahay maxaan islaam qaatay diin baan ku sugannahay nebigu marka wuxuu ugu jawaabay ana aclamu bidiinika minka diintaa sheegaysa anaaba kaa badiya miyaadan ahayn qoomkaaga horta madax u hayn miyaadan cuni jirin waxa leeyahay mirbaaca oo xaaraanta miyaadan cuni jirin arrintaasu diintaada xalaal kuguma ahayn buu nebigu ugu jawaabayaa rukuuskuna waxaa weeye qofku inuu diintiisa ka noqdo oo ka ridoobo oo kale waatii qur-aanku qur-aanku inoo sheegay lahaa wallahu arkasahum bimaa kasabo markuu nimankii munaafiqiinta ka hadlayey ay raddahum ilaa kufrihim marka ninkaas waxaa nin diinta nasaarada uu sheegay inay ka laabtay oo madhab baatila ku sugan buu xaatimaha markaas markii dambada ilaahay saxaabi buu ka dhigay maaragtay islaamka ayuu ku- ku manayd- ku galaadaystay marka taasuu ku garwaaqsaday akhlaaqdii nebiga iyo in wuxuu ogi wuxuu diin ku sugan yahay oo dhan laga- laga badiyaba oo la og yahay oo khadiisoo dhan iyo wuxuu meeshuu ku meeraysan lahaa ama ku gaban lahaaba waa laga saaray geedku ku meeraysan lahaa waa laga saaray marka waa arrin muhiima qofka inaad wuxuu ku sugan yahay iyo wuxuu maaragtay aaminsan yahay inaad og tahay islamarkaana aad diinta markaad ugu yeedhayso dee sidii laynoo sheegay maaragtay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcida xasana taasna waa looga baahan yahay labadaas waa laba silaax ama laba hub oo qofka daaciyaa looga baahan yahay
يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك فعهد علينا رفع لواك فعهد علينا رفع لواك أتيناك أتيناك marka aad qofka yahuudiga ama nasraaniga ama ka kale ee haysta diimo baadil ah kula hadasho xujooyin iyo caddaymo taariikheed uuna sheegto inuu ka been sheegayo taariikhihii hore sida saxda ahna u tilmaanto wuxuu ku qasbanaanayaa inuu qaato xaqa aad dhegihiisa ku dhibcisay ama ugu yaraan uu ka joogsado doodda iyo baadiyeynta dadka kale waayo waxa uu fahmayaa inaad kaga aqoon roon tahay taariikhda isaga qusaysa islamarkaana uusan ku degi karin dhanka kale waa inaan maanka ku haynaa mar walba in taariikhda falastiin oo laga sheekeeyo ay ka dhigan tahay taariikhda ambiyada oo laga waramo nebiga sala allahu calayhi wasalamna waxa uu tilmaamay inaan yahuudda uga xaqnimo badan nahay rusushii loo soo diray xadiid uu bukhaari soo saaray uuna wariyey saxaabiga abi muusa wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo galay madiina iyadoo yahuuddu weynaynayaan maalinta cashuuraa islamarkaana soomayaan markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi annaga ayaa uga xaqnimo badan inaan maalinkan soonno saxaabadana wuxuu faray inay soomaan tani waxay caddayn u tahay in annaga muslimiinta ah aannu yahuudda uga xaqnimo badan nahay ambiyadii iyaga loo soo diray maxaa yeelay way dhibaateeyeen intii ay noolaayeen markii ay dhinteen ambiyadaasna waxay beddeleen diintii lala soo diray waxaa intaa u dheer inay laayeen ambiyadii uu allaah u waxyooday halka muslimiinta ay caqiidadoodu ka mid tahay inay rumeeyaan dhammaan ambiyadii iyo rusushii uu allaah soo diray oo ay ku jiraan kuwii loo soo diray yahuudda iyo nasaarada haddii aan eegno markii ugu horraysay ee uu insaanku ka soo daahiro filistiin waxaa la tilmaamaa inay ahayd xilligii lagu magacaabi jiray casrigii dhagxaanta maadaama aadanuhu aanu goortaasi fahmin macaadinta iyo sida looga faa'iidaysto casrigii dhagxaanta waxaa loo qaybiyaa dhowr marxaladood marxaladda koowaad waxay ahayd wakhtigii uu aadanuhu ugaaranayey oo uu sidaasi noloshiisa ku maarayn jiray halka uu gabalku ugu dhacana seexan jiray mana aqoon inuu samaysto hoy iyo meel uu ku xasilo marxaladda xigta waxaa lagu magacaabaa marxaladdii tacabka iyo beeraha aadanuhu xilligaasi waxa uu degi jiray goob gaar ah halka ayuuna kala soo bixi jiray gasiinkiisa uu quudanayo marxaladda kale ee muhiimka ahna waxay ahayd marxaladdii naxaasta goortaasoo markuu aadanuhu helay naxaasta uu ka samaystay aalado badan dhammaan maraaxishan uu insaanku soo maray waxaa laga helayaa dhulka falastiin taasina waxaa caddayn u ah raadadka iyo kaydadka taariikhda ee muddada aadka u fog soo jiray kuwaasoo laga helayo godad ku yaalla dhulka falastiin ahna halkii ay ku noolaayeen dadkii dhulkaasi degi jiray tani waa qayb ka mid ah barakada uu allaah ku sheegay dhulka falastiin waxaana dhulkan sannadka oo idilka da'a roobabka waana dhul barwaaqa sooran ah oo wax soo saarka ku wanaagsan waxaana laga helaa deegaanno heerkulka ka jira uu u dhexeeyo toban iyo sagaal ilaa labaatan iyo toddoba darajo falastiin waxaa sidoo kale lagu tiriyaa inay dhacdo barta dhexe ee caalamka waxay u dhowdahay qaaradaha aasiya afrika iyo yurub khayraadka dhulkan ku jirana waa mid joogto ah oo aan kala joogsi lahayn sidaasi darteed wuxuu aadanuhu dhulkan degay muddo hore haraadigii laga helay cusuurtii dhagxaanta waxay muujinayaan in falastiin laga dhisay magaaladii ugu horraysay dunida iyo goobtii ugu horraysay ee ay dadku ku kulmaan siddeed kun oo sanno ka hor miilaadiyada magaalada ariixa oo dhacda dhulka falastiin ahna magaalada hadda caanka ah ayaa waxay ahayd magaaladii ugu horraysay ee laga dhiso caalamka bani aadamkuna uu magaalo ahaan u aqoonsaday saddex kun iyo laba boqol oo sanno ka hor miilaadiyada waxay falastiin martigelisay dhacdo weyn oo wax badan ka beddeshay dunida taasoo ahayd in aadanuhu bartay wax qorista sidaasi darteed ka hor wakhtigan lama sheegi karayo dadkii ku noolaa falastiin asal ahaan waxay ahaayeen laakiin kadib taariikhdan waxaa fududaatay in la ogaado dadkii halkaasi ku noolaa iyo waxay ahaayeen maadaama wax qorista la bilaabay haddii aanay jiri lahayn wax qoristaas ma suura gasheen in la helo tixraaca taariikhdan adduunyada asaaskii la dhigay udubkii loo taagay aqoon iyo haddaan garasho iyo aragti loo yeelin ama aan iftiin jirin sidaa ma ay ahaateen haddaba iyadoo arrintaa laga shidaal qaadanayo ayaa sheykh suldaan maxamed aale maxamed waxa uu isdul taagayaa ahamiyadda ay leedahay in dadka muslimiintu ay qortaan taariikhdooda maanta in badan oo taarikhda muslimiinta ka mid a waxay sidii rabaan u qora una tarjuma dad ah cadowga islaamka ama aan baahin islaam haddaanad qorinde waa lagaa qorayaa wax aanad ahayn baa lagaa qoraya taariikhna waxaa la yidhaahdaa waa dhacdooyinka qiimaha le ku dhacaya wakhtiga aad haysato markaasay taarikhdu qormaysa tusaale ahaan dagaalkii ka dhacay galcad galcad inta taqaani way iska yarayd waxay qiimo yeelatay dhacdadii ka dhacday iyo guushii ka dhacday ee ilaahay uu inaga siiyey cadowga khaniimadan inaga furay waxaa la mid a dagaalkii ka dhacay meesha la yidhaahdo iyadana caws weyne caws weyne xusmay lahayn markii hore laakiinse dagaalkii dhacay iyo wakhtigii ku soo beegmay ayaa markii ay dhammaatay waxay noqotay taariikh gasha taariikhda dad muslimiinta ka mid noqotay waxaa ka mid a caad baa ka mid a iyadana oo ilaahay uu ku laayey qoladii mataqaana maxayd murtadiinta ahaa gaalada iyo gaalraacdu samaysteen iyagoo doonaya ilaahay shareecadiisa inuu ka hor istaaga marka taariikhdu markaasay qorantaa ayaama kadib ayay waxay noqotaa ay gashaa taariikhda gasha waxayna taariikh noqon kartaa marka mabda'aaga aad ka run sheegto waxaad rumaysan tahayna naftaada iyo dhiiggaagu ay u daataan waxay iftiimisaa taariikhdu nolosha aad ku nooshahay waxayna ka turjuntaa xaqiiqada runta ah ee aad ahayd waqtiga taarikhdaas ee dhacaysay laakiinse maanta waxaad arkaysaa dad aan dadkii taariikhda mataqaana maxay hidi lahaa aan ahayn ayaa waxay qorayaan taariikhdii dadka ka soo horjeeday qoraya oo hadda waxaa rabaa cadowgu inuu tarjum aan sax ahayn ama tarjumaad aan sax ahayn laga baxsho si dadku ay u arkaan dad mataqaana khaldan inaynu nahay mabaadi'da aan aaminsannahay halganka aan ku jirro qaabka nolosheennu ay tahay marka intaan joognay waxay rabaan inay lumiyaan taarikhda aan leenahay ee jihaadka ah ee dacwadda ilaahay ah ee kitaabka ilah gargaaridiisa ah ee shareecada soo celinteeda ah ee gaalada iyo kasaaradda dhulka aan degannahay ah dhammaanteed waxa weye in hadda la qoraa waa mid muhiima marka intaan noolahay taariikhdeena inaan qoraa waxa weye mid inagu waajiba oo laynaga raba jiilasha soo socda ee naga dambeeya si u badbaadaan taariikh noolla ay u helaan gacanteena inaan ku qorra wey sidaan dhiiggeena taariikhda ugu qorray waa in qalinkeennana u caddeeyaa waxa aan nahay oo sax
التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد axdigan iyo wakhtigan waxqorista la bilaabay waxay kaydadkii laga helay ummadihii hore caddaynayaan in cahdigaasi loogu magacdaray wakhtigii burunsiyada oo ka koobnaa saddex marxaladood marxalad qadiimi ah tii dhexe iyo marxaladdii u dambaysay in xaqiiqadan taariikheed hoosta laga xariiqo waxay beeninaysaa sheegashada yuhuudda ee ah inay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee degay dhulka falastiin sooyaalku waxa uu sugayaa in dadkii ugu horreeyey ee degay falastiin ay ahaayeen qabaa'il lagu magacaabo kancaaniyiinta oo carab ahaa kuwaas oo ka soo hijrooday jasiiratul carab ahaana wathaniyiin aan aqoonsanayn allah casa wajalla inkastoo yuhuuddu afka baarkii ka sheegtaan inay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee degay falastiin haddana iyaga ayaa isburinaya towraadka ay taxriifiyeen waxaa ku yaalla in allaah uu yuhuudda u hibeeyey dhulka kancaan inta aananse ku sii socontixidda qisada waxaa in la milicsado mudan erayga aan adeegsannay ee ah in yuhuuddu ay taxriifiyeen amaba beddeleen kitaabka towraad haddaba maxaa munxarif loogu magacaabaa xilligan kutubta towraad iyo injiil waxaan su'aashaasi hordhignay ashaykh casaam abuuyaxya waxaa towraad lagu magacaabo iyo injiil inay munxarif yihiin waxay ka leexsan yihiin qaabkii allah tabaaraka wa tacaala u soo dejiyey waxaana leexiyey wadaadadii yuhuudda ama nasaarada ee loo xil saaray inay ilaaliyaan labada kitaab inay ilaaliyaan loo xil saaray ayaa leexiyey towraad markay ku soo degtay nebi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kitaab munasala oo qofkii markaas aan ku dhaqmin uu noqonayo qof gaal oo islaamnimada ka baxsan noqonayo injiil nebi ciise calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo dejiyanayna iyana kadaalika saasoo kale ayay ahayd laakiin labadii nebi calayhim assalaam iyo nebiyadii ka dambeeyey markii ay geeriyoodeen dadkii wadaadada u ahaa yuhuudda iyo nasaarada waxay taxriifiyeen kutubtii ayay taxriifiyeen ilaahay baana tabaaraka wa tacaala inoo sheegay inay taxriifiyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay si guud ahaan in towraad iyo injiil oo hadda yaalla ay yihiin wax iyagu ay gacmahooda ku qorteen ee aanay ahayn wax allah tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey allah wuxuu yidhi faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim huma yaquuluuna haada min cindi illaah liyashtaruu bihi hamanan qaliila faweylun lahum mima katabat aydiihim waweylun lahum mima yaksibuun si gaara allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu sheegay in yuhuuddu si gaara kitaabkoodii iyagu ay u bedeleen oo alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala fabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yuxarifuuna alkalima can mawaadicih asbaabaha loo nacdalay ee yuhuud loo nacdalay ayuu allah inoo tiriyey waxaa ka mid a miithaaqii iyo ballankii caadii lala galay inay buriyeen quluubtooduna ay qalashay waxay samayn jireenna waxaa ka mid ah yuxarifuuna alkalima can mawaadicih kitaabkii la soo dejiyey iyo hadalkii ilaahay inay tabaaraka wa tacaala taxriifiyeen wanasuu xadan mima dukiruu bih wixii lagu waaniyey iyo wixii loo soo dejiyey wax badan oo ka midana way ka tegeen buu allah tabaaraka wa tacaala yidhi waa si gaara iyadana laynoogu sheegay nimanka nasaarada ah iyaguna inay taxriifiyeen kitaabkoodii oo alla wuxuu uhi min aladiina qaaluu inaa nasaara أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به kuwa nasaarada ah miithaaq iyo ballan baanu ka qaadnay laakiin wixii ballanka lagaga qaado way ka tegeen isku soo duuduubo dhammaan hadda waxay haystaan muxuu yahay waa shay munxarifa oo bedelan weeyaan waxaa la isweydiin karaa markaa towraad waa la bedelay waa la taxriifiyey injiilna waa la bedelay waa la taxriifiyey kitaabka munasalka ee qur-aanka kariimka ahna wuxuu soo degay kun afar boqol iyo afartan iyo shan sano wax ku beegan maca daalika dadka u dig hamyadigle inay taxriifiyaan oo ay bedelaanna way badan yihiin wax taxriifoo haba yaraatee ku dhacayna ma jiro maxaa kala duwan oo kala bedelay saddexdan kitaab ee ilaahay tabaaraka wa tacaala soo dejiyey towraad injiil iyo qur-aanka kariimka ah jawaabtu way iska caddahay jawaabtu waxa weeyaan kitaabka qur-aanka kariimka ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaalintiisa isaga ayaa kafaalo qaaday allah baa yidhi inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu la xaafiduun ayuu allah tabaaraka wa tacaala yidhi qur-aanka annagaa soo dejinnay annaga ayaana ilaashanana amaa towraad iyo injiil waxaa ilaalinteeda u xil saarnaa marka hore ambiyada nool ayaa u xil saarnayd hadday geeriyoodaanna wadaadada ayaa u xil saarnaa innabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu waalrabbaaniyuuna waalaxbaaru bima istuxfiduu min kitaab illah ilaalintooda marka ayaa u xil saarnaa iyaga ayaa u xil saarnaa ama kitaabka allah tabaaraka wa tacaala cidba ilaalintiisa uma xilsaan isaga ilaashanaya asbaabuu ku ilaashanayana isaga ayaa diyaariyey ambiyada annabi maxamed baa lagu ilaalinayey saxaabadaa lagu ilaalinayey culimmadaa lagu ilaalinayey ayan kaanat asbaabta ha noqoto laakiin ilaalinteeda mar walba waxa iska leh allah tabaaraka wa tacaala wax bedeli karana ma jirto waxaynu ka faa'iidaynaa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka khayr badan tahay ummadaha kale kitaabkooda qur-aanka kariimkaana uu ka khayr badan yahay kutubta kale shaygaasina waa shay waadix oo maragma doonta mar haddii towraadka ay inxiraafiyeen yahuudda uu qorayo in allaah uu yahuudda u hibeeyey dhulka kancaan waxaa cad oo ay arrintaasi tusaysaa in yahuuddu ay ka warqabaan in iyaga ka hor dhulkan falastiin ay degi jireen dad reer kancaan ahaa kuwaas oo falastiin ka dhisay in ka badan laba boqol oo magaalo oo ay ka mid yihiin naabolis casqalaan cakaa xayfaa bi'rusabca beytlaxem iyo kuwo kale sida taariikhda ku cad kancaaniyiintu waxay dhulka falastiin soo degeen laba kun iyo lix boqol oo sanno ka hor miilaadiyada taasoo ka dhigan in yahuudda ay kaga horreeyeen kun iyo afar boqol oo sanno marka laga soo tago kancaaniyiinta waxaa jiray ummado kale oo soo degay falastiin oo ay ka mid yihiin finiiqiyiinta oo ka farcamay kancaaniyiinta islamarkaana degi jiray waqooyiga falastiin halkaasna waxay ka aas-aaseen magaalooyin iyo dhulbeereedyo waaweyn shucuubta kale ee degay falastiin waxaa ka mid ahaa camuuriyiinta ama aamuuriyiinta kuwaasoo asal ahaan carab ah ayna ka soo jeedaan hagsuusiyiinta oo ahaa dadkii gumaysan jiray masar falastiin iyo qaybo ka mid ah shaam waxaa intaa dheer oo halkaa degay shucuub lagu magacaabi jiray yabosiyon oo asal ahaan ahaa dad carab ah oo ka soo haajiray jasiiratulcarab waana dadkii dhisay magaalada alqudus taasoo ay xilligaasi u bixiyeen magaca oor saalim markii dambena isku beddeshay jeruusaleem oo ah magac ay yahuuddu ugu yeerto waxaa kaloo jiray shacab taariikh ku leh falastiin ha yeeshee aan degin xilligan aan ka sheekaynayno balse yimi boqolaal sanno kadib wakhtigaas waxaana bulshadaas oo lagu magacaabo balast ay ka soo guureen jasiiradda kariit ee badda mediteraneyanka dadkaas waxay isku dayeen inay weeraraan masar laakiin waxaa ka soo celiyey ramsiiskii saddexaad ee halkaasi ka talinayay laakiin waxay markii dambe isku afgarteen in la dejiyo falastiin shacabka balest waxay ahaayeen dadkii falastiin siiyey magaca balestiin ama falastiin waxaana xusid mudan inaanay dadkaasi yahuud ahayn
أولم أكن في الدين أول قبلة كنتم بها لإلهكم تتوجهون وقلعة التاريخ يا أهل النهار مسرى النبي وفي صلى المرسلون ماذا بك xalqadan iyo nuxurkeeda waxaan ku soo uruurinaynaa dhowr qodob mid ka koowaad rusushii uu allaah u soo diray kownkan waxay ku baaqayeen hal caqiido oo ah in allaah oo keliya la caabudo oo daaquudkana laga fogaado balse yahuuddu waxay ku gacan sayreen ambiyadii loo soo diray waxayna kula kaceen xadgudub iyo gowrac qodobka labaad yuhuudda iyo gaalada kale ee ku dooda beenta waxa uu qofka muslimka ah kaga adkaan karaya xujooyinka sharciga ah iyo taariikhda arrintanna waxay soomaalida ku boorinaysaa inay diraaseeyaan taariikhda gaar ahaan bariga ama geeska afrika si aan xabashida uga soo ceshanno dhulka ay naga haysato una burino sheegashooyinkooda la midka ah kuwa yahuudda maraaxishii uu insaanku soo maray dunida falastiin waxay ahayd mar walba meel la deggan yahay yahuudda hadda sheeganaysa inay degganaayeenna waxaa towraadka ay beddeleen ku cad in dhulkaasi ay uga horreeyeen kancaaniyiinta oo ahaa dad carab ahi falastiin waxaa juqraafi ahaan lagu tiriyaa inay dhacdo barta dhexe ee caalamka waxay u dhowdahay qaaradaha aasiya afrika iyo yurub khayraadka dhulkan ku jirana waa mid aan kala joogsi lahayn sidaa darteed wuxuu aadanuhu dhulkan degay malaayiin sano ka hor ugu dambayntii in dadka muslimiintu qortaan taariikhdooda waa arrin muhiim ah oo saamayn ku leh jiritaankooda iyo aayahooda dambe gaar ahaan waxaa lagu baaqay in xil gaar ah la iska saaro taariikhda halganka geyigan soomaaliya iyo tan guud ee ummadda آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لانا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta labaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحبا فالأعداء تخشى